subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiyiinta qaar ayaa lagu eedeeyey inay doonayaan inay fashiliyaan dadaallo ay muqdisho ka wada ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulamo ka wada magaalada muqdisho xilli kulan uu la qaatay madaxdii hore ee dowladda qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa looga digay inay ka joo- inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladii al-shabaab ku dhex maray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamo ka soo horjeeda mutakororsiga ayaa markale laga dalbaday inay baneeyaan muqdisho dibna ugu laabtaan xarumahooda ciidamada dowladda ayaa ku guuldaraystay inay oo ku guulaystay inay cirib tiraan burxad dhibaato ka geysanaysay deegaano hoos yimaada magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dab ka kacay xaafad ka tirsan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland obdi ka socda qatar ayaa kulan la qaatay midowda murashaxiinta mucaaradka iyo xubno ka tirsan dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ayaa u hambaliyeeyey suxufiyiinta soomaaliyeed xilli maanta ay u beegan tahay maalinta saxaafadda adduunka maxkamadda gobolka mudug ayaa xukun ku riday eedeysanayaal ka tirsan al-shabaab oo dila ayaa waa i- ka geysanayay maamulada puntland iyo galmudug iyo toddoba qof oo ku dhimatay tiro intaas ka badan dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib dab xoog leh oo ka kacay kaalin shidaal oo ku tiilay cirifka waqooyi caafimaadda afghanistan ee kabul waa subax isliin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro oo niminkan iyagii oo fisan siyaasiyiinta qaar ayaa lagu eedeeyey inay doonayaan inay fashiliyaan dadaallo uu muqdisho ka wado ra-iisul wasaaraha dalka qaar ka mid a siyaasiyiinta ayaa si aadan looga digay inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xilli ciidamada ka soo horjeeda mudukororsiga ay mar kale laga dalbaday inay dib ugu laabtaan xarumahooda si iyadoo xal waarti laga gaaray arrimihii khulaafka xooggan ka taagnaa iyadoo magaalada muqdisho ee caasimada dalka dadaallo xooggan uu ka waday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa si aad ah loogu dhaliilayay ciidamada ay way wataan xildhibaano qaar iyo siyaasiyiin qaar kuwaasoo la sheegay inay abaabuleen habqabiilna loo abaabulay ciidamadan in la sheegayna inay dagaal la galayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hoggaanka u hayo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ciidamadan ayaa si gaara uga soo horjeeda mudokoror waa muddo kororsigii labiiyo tobankii bishii hore ay sameeyeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kaasi oo ansaxiixay ma- uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hadalhayn iyo weliba qayladhaan ka soo yeertay siyaasiyiin beel caalam ayaa si aada dowladda federaalka soomaaliya waxay islamarkiiba ka tanaasushay muddo kordhinta labada sana ee loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya iyadoo dhowaan xildhibaanada ay ansixiyeen in aan jirin wax muddo kororsi ah toddobiiyo tobankii sebtembarna dib loogu laabanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa arrinta doorashooyinka amniga caasimadii dhammaan waxa uu ku wareejiyey maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kadib maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu soo saaray dikreeto uu kaga warbixinayo xaaladda guud ee dalka iyo qaabka loo wajahayo hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka amniga caasimadda ee muqdisho isagoona dhowaan ciidamada ugu baaqay in ciidamada kasoo horjeeday mudukororsiga dib ay ugu laabtaan xarumahooda si xalwaarti looga gaaray arrinta doorashooyinkii khilaafkii soo wajahay dowladda federaalk soomaaliya ee kala dhexeeyay mucaaradka dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka midooda murashaxiinta mucaaradka xildhibaano qaar si aada u dhaliishan dowladda hogaamiye farmaajo ayaa waxay si aada ugu dhaliileen maxamed cabdulaahi farmaajo in gebi ahaanba uu si aada uga soo horjeedo dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya oo sheegay inay duulaanba ku yihiin haatan muqdisho waxaa ku sugan ciidamo si aada loo hubeeyey kuwaasoo kasoo horjeeda mudokororsiga labada sano ee hay-adaha dowladda walow haatan ay jisan jirin wax mudokororsi ciidamadaasi ayaa waxaa hogaan ku haya xildhibaano ay ka mid yahay mahas salaadii weliba xildhibaano kale madax kale iyo mas-uuliyiin kale iyo odayaal dhaqan kuwaasoo la sheegay in ciidankaasi hab qabiil ay u abaabulayaan ciidamadaasi ayaa la sheegay in ay magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin kuwaasoo maalinba maalin ka dambeysa loo geenayo cuntooyin iyo weliba xoolo kuwaasoo lagu dhiirigelinayay in dagaalka ay la gali doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa iyadana foojignaan ka muujisay waxayna baaqyo kala duwan u dirtay ciidamada iyo weliba rag walba oo ka dambeeya arrintaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdina cabdiraxmaan al cadaala oo la hadlay warfidiyeenka ayaa si aada waxa uga hadlay arrinta siyaasiyiinta qaar ayuu wuxuu soo hadal qaaday siyaasiyiinta waxuuna sheegay nasiib darre ay tahay in siyaasiyiin qaar ay fashilin doonaan ama ay fashiliyaan dadaallo uu muqdisho ka wado ra-iisul wasaaraha dalka kaasi oo kala jeeda in iyagana abaabul ay wadaan ra-iisul wasaarahan uu doonayo marmamar ka dambaysa inuu dejiyo xaaladda dalka wuxuu qaar ka mid a siyaasiyiinta uga digay inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan magaalada muqdisho isagoona sheegay in abaabulka ay wadaan dowladda waa siyaasiyiin iyo xildhibaano qaar kuwaasoo joog oo doonaya in marba marka ka dambaysa ay dagaal la galaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyn waxa uu eedeyn usoo jeediyey in ciidamada kasoo horjeeda muddokororsigii dowladda ay dib uga laabatay isagoona sheegay in ciidamadaasi ay dib ugu laabtaan xarumahooda kaasi oo la sheegay inuusan waxba aysan ku lahayn arrinta doorashooyinka dalka iyo siyaasadda soomaaliya wuxuu sheegay in ciidan ay yihiin ay waajibaadkooduna ay tahay difaacidda iyo weliba qarnimada iyo midnimada iyo shacabka soomaaliyeed isagoona sheegay inay faraha kala baxaan arrinta ku aadan muddo kororsi iyo weliba arrinta dowladda iyo siyaasadda aysan waxba waxba faraha la soo gelin isagoona alcadaala arrin ay- waa eedeyn xoogan usoo jeediyey ciidamada sida gaarka uga soo horjeeday muddo kororsiga kuwa maalmihii u dambeeyey dagaallo ka waday iyo qalalaaso caasimadda dalka ee muqdisho
nasiib daro in ay jiraan eh, dhaqdhaqaaqyo ay gadaal ka taagan yihiin eh, shakhsiyaad eh, siyaasiyiin ah oo doonaya in ay fashiliyaan eh, dadaalka xukuumadda ee ra-iisul wasaaruhu uu hormuudka ka yahay ee la doonayo in xaaladda magaalada muqdisho eh, si caadiha loogu soo celiyo nabadgelyada la ilaaliyo kalsoonida dib loo dhiso ciidamada qarankuna iyaga oo midaysan shaqadooda ay qabsadaan kuna noqdaan furiimahoodii haddaba dadka siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadkaas waxaan uga digaynaa dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ay ku jiraan ee aan u adeegaynin ee aan saacidaynin ee dadaalka xukuumadda ee ra-iisul wasaaruhu hormuudka ka yahay inay ka digtoonaadaan ee ayna fahmaan ee mas-uuliyadda ka saaran in aan la abuurin wax abuuri kara xasaasiyad ama kala fogaansho ama kalsooni darro ee muxuu ahaa Eh, waxaa xal laga gaaray arrimihii ugu waaweynaa ee cabashadu ay ka taagneed oo ahaa arrimihii siyaasadda ee la xiriiray doorashooyinka oo dadka soomaaliyeed ay ogaayeen in marar badan dood badan ay ka taagneed waxaa sidoo kaleeto uu ra-iisul wasaaruhu amar cad siiyey taliyaasha ciidamada oo ku aadan in shaqadii amniga ee dadka soomaaliyeed ay ugu xil saaraayeen ay qabtaan ciidamaduna dib shaqadooda u qabsadaan howlaha siyaasadana ay faraha kala baxaan waxaanse sidoo kaleeto loo dulqaadan karin in weli ay jiraan dad siyaasiyiina oo ciidamada faraha kula jira ee, muxuu ahaa ee, ama abuuraya xaalado kaleeto oo laga yaabo in aysan munaasib u ahayn dadaalka iyo kalsooni dhiska la rabo in lagu wajaho muxuu ahaa in hore loogu socdo oo lagu gudbo carqaladaha jira marka waxaan leenahay dadkaas walaalayaal ka digtoonaada ee, in muxuu ahaa aad qaadaan ama aad samaysaan dhaqdhaqaaqyo aan saacidaynin dadaalada nabadda haddii ujeedadu ahayd in dalkan uu doorasho aado haddii ujeedadu ahayd in la xaliyo cabashooyin ama cabsi amni oo jirtay warcad ayaa ra-iisul wasaaruhu ka soo saaray shalay ayuu soo saaray madaxweynuhuna ra-iisul wasaare ayuu shaqadaas u xil saaray wixii dhaqdhaqaaqa oo intaa ka dambeeya waxaan u arkaynaa in ay in laga leeyahay ujeedooyin qarsoon oo ka baxsan muxuu ahaa waxa dadka soomaaliyeed loo sheegay iyo mushkiladda taagneed ee la doonaya in la xaliyo marka dadka walaalaha ah ee ma- mas-uuliyiinta ee siyaasiyiinta ee howlaha kala duwan ku lugta leh
dhinaca kale isagoo sii hadlaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya alcadaala waxa uu ciidamada sida gaarka uga soo horjeeda muddokororsiga ku eedeeyey in ay wadaan qallaase amni darro isagoona xildhibaano qaar iyo weliba siyaasiyiin qaara si aad ugu dhaliilay arrinta ciidankan waxauna baaq u diray shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in la garab istaago dowladdu hogaanka u hayo maxamed cabdulaahi farmaajo sheegay in heer iyo habeenbay u taagan tahay xasilinta iyo ammaanka guud ee caasimadda isagoona sheegay in wax kasta ay ay dhammaan doonaan xalna laga gaari doono khilaaf walba oo ka jira arrimaha ku cakiran ee caasimadda dalka isagoona sheegay in walaaca ugu badan laga qabo ciidamadan iyo weliba siyaasiyiintan isbarbar socda kuwaasoo marna barba marka ka dambeysa kasoo horjeeda qarannimada iyo midnimada soomaaliya waxa uu sheegay alcadaala in gebi ahaanba ciidamadan iyo weliba kasoo horjeeda muddokororsiga iyo weliba xildhibaanadan iyo siyaasiyiintan qaar ay si gaara uga soo horjeedaan in gebi ahaanba soomaaliya ay dowladnimada ka dhisato
ee, waa is og yihiin ee aan la hadlayno waxaan leenahay walaalayaal nagu saacida oo nagala shaqeeya in magaalada muqdisho ay nabad ahaato nagu saacida in dadka muxuu ahaa qalalaasu ay saameeyey guryahooda ka barakacay inay guryahooda ku soo noqdaan nagu saacida in ciidamada qaranka iyaga oo mid ah oo aan muxaafid iyo mucaarad ahayn oo aan magacyo kale lahayn ay shaqadii qarankan ugu xil saaraayeen ee loo dhaariye keliya ay qabtaan een, lagana fogeeyo in howlo siyaasadeed loo isticmaalo ama muxuu ahaa ay ku milmaan ee, muxuu ahaa ee, waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro shacabka soomaaliyeed oo aan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin taageerada iyo garab istaagga aad u muuj- u muujiseen guud ahaan dowladda soomaaliyeed gaar ahaan qaraarkii muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu soo saaray go-aankii baarlamaanka iyo muxuu ahaa khudbadii madaxweynaha sida aad usoo dhaweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay idinka codsanayaan in aad ku garab istaagtaan in lasoo afjaro khalalaasaha in loo dhaqaaqo doorasho in gacanta laga qabto cid kasta oo doonaysa in lagu sii jiro cabsida iyo muxuu ahaa astaamaha ama ama waxyaabaha colaada muujinaya in magaalada muqdisho ay kas- kasii jiraan waa ku mahadsantihiin aragtidiina dowladdu dareenkiina waa dhegaysatay waana ka jawaabtay sidaas oo kaleeto cidka cidna ha ka ogolaanina in ay si khaldan u isticmaasho eh, muxuu ahaa rabitaanka dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan rabitaanka dadka magaalada muqdisho Eh, gabagabadii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala oo eh, muxuu ahaa doonista ra-iisul wasaaraha iyo waxa uu ka shaqaynaya iyo xukuumaddu isaga oo fulinaya muxuu ahaa eh, awaamiirtii iyo go-aanadii baarlamaanka iyo madaxweynaha ka soo baxay ee aad ka filaysaan xukuumadda iyo ra-iisul wasaaruhu waa in dalku uu doorasho loo dhan yahay aado waa in ciidamada qaranku ay ka fogaadaan siyaasadda waa in ciidamada qaranku shaqadii loo diray oo ah in amniga wadanka si guud ay u ilaaliyaan ay ka shaqeeyaan wax intaas ka baxsan ma doonayno in muxuu ahaa ciidamada loo isticmaalo dhinac kasta
si kastaba xaaladda guud ee magaalada muqdisho ayaa haatan ah mid degan iyadoona cabsi laga qabo in mar kale si gaar ah ay isaga hoyirimaadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ciidamada sida gaarka uga soo horjeeda muddo kororsigii hay-adaha dowladda ay labiiyo tobankii bishan ku dhawaaqeen dowladda federaalk soomaaliya ayaa marba marka ka dambeysa waddo dadaalo ay xal ugu raadinayso khilaaf walba oo ka taagan hergelinta hanaanka doorasho ee dalka iyadoo waddo dadaaladii ugu dambeeyey xal loogu raadinayo khilaafka hareeyay hergelinta hanaanka doorasho iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinka soomaaliya xaaladda guud ee magaalada muqdisho oo maalmihii u dambeeyey cakarneed ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa la soo sheegayaa in xaaladda muqdisho marba barka ka dambeysay is soo tarayso ama weliba ay kasii roonanayso sidii horey muqdisho ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay qax xabado iyo weliba dagaala sokeeye kuwaasoo u dhexeeya ciidamo sida gaarka uga soo horjeeda muddo kororsiga iyo hay-adamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ayaa kulamo xal loogu raadinayo khilaafka doorashada ka wadada dalka xilli kulan uu la qaatay madaxdii hore ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud waa mudane shariif sheekh axmed oo ayay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka xasiloonida caasimadii arrinta doorashooyinka dalka shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa si aada usoo hadal qaaday arrinta guud ee amniga isagoona sheegay inay ka wada shaqeyn doonaan shariif sheekh axmed maadaama uu soo noqday madaxweynihii hore ee dalka isagoona laga dar- oo laga doonayo in garab uu istaago dowladiisa waa waa dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya waxauu sheegay in siyaasad ahaan ay iskaga dhacsan yihiin isagii farmaajo laakiin ayaa siyaasadda iyo weliba danta shakhsiyadeed ay ka wanaagsan tahay midda qaran isagoo maxamed xuseen rooble si aada shariif sheekh axmed ula dardaaramay in guduuladiisa uu garab istaago wixii talena uu ku darsado maadaama dalkii uu leeyahay weerare kaga yimaada dhinaca uu ku sheegay argagixiso kuwaas uu ku sheegayo ama kula jeedo dagaalyahanaa ka tirsan al-shabaab waxa uu sheegay arrinta caasimada ee ka aadan khilaafka iyo weliba amniga uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyaan laakiin uusan kusoo hadalqaadin waxa uu tibaaxay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in maxa- madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed uu madaxweynaha dalka iyo weliba mas-uuliyiinta dowladda oo isaga ugu horeeyo uu kala shaqeeyo xasilinta ammaanka guud ee dalka arrimaha doorashooyinka ayuu soo hadal qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu madaxweynihii hore dalka ka dalbaday in arrinta doorashooyinka dalka uu khilaaf xoogan ka taagan yahay ayna garab ku istaagaan dowladooda sidii dalkan loogu dejin lahaa arrinta doorashooyinka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay shirkan dhex maray madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba madaxweynihii hore dalka shariif sheekh axmed ayaa xoogo waxaa lagu sheegayaa xoogo kasoo baxaya in arrintaasi lagu wadeeshiiyey qaabka loo wajahayo doorashooyinka ringelinta hanaanka doorasho ee dalka iyo weliba amniga caasimadda dalka ee muqdisho shirkan ayaa markuu soo dhammaaday waxaa warfideenka la hadlay afhayeenka xukuumadda macalimo kaasi uu ka warbixiyey shirka iyo qaabka uu ku bilowday iyo waxa uu kusoo dhammaaday waxaa warbaahinta u warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay waxa uu kulan kula qaatay hoteelka biis ee magaalada muqdisho ee madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed Eh, labada mas-uul waxay ka wada hadleen eh, xaaladda dalka iyo duruufaha maanta ee dalku uu marayo iyo sidii hore loogu socon lahaa waxay eh, isla jeexjeexeen arrimaha ku saabsan eh, doorashooyinka eh, amniga caasimadda iyo xasilinteeda eh, iyadoo maaragtay la ogyahay beryihii lasoo dhaafay inay jireen eh, xasarado sababay gacan ka hadal haddana ra-iisul wasaaruhu waxaa ka go'an in eh, wax walba nabad lagu dhammeeyo eh, diyaargarowna loo sameeyo ee, shirarka ee, qaran ee dib u heshiisiinta ee dhici doona sidaa darteed waxa uu sii wadaa ee, kulamada iyo maaragta xiriirka uu la samaynayo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee, isagoo u sharaxaya ee, ahdaafta uu doonayo in dalkan uu uga gudbo ee, kumeelgaarka had ee, maaragtay xilligan kala guurka uu ku jiro marka ee, runtii kulankooda wuxuu ahaa kulan aad ee, laysku afgartay laysula jeexjeexay wax badan ee, waxaana uu maaragtay ee, ee, labada dhinacba ay isla qaateen arrimihii ay ka wada hadleen waxaanan rajaynaynaa in ee, ay sii socoto arrinta ee,
hadalka macalin muwaafiyeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo muqdisho maalmihii u dambeeyey shirar joogjoog ah hamisanjeer uu ka wadano ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi looga hadlayo hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka iyo khilaafyada xoogan ee soo kala dhexgalay arrinta doorashooyinka dalka khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka qaar ee madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiin qaar kuwaasoo laga cabsi qabay in marba marka ka dambeysa ay soo wajahdo xaalado kala duwan oo ku saabsan arrinta khilaafaadka inay sii ka halkaasi kasii badanayaan dhinaca kalena xubno ka tirsan midooda murashaxiinta ayaa waxay kulan la qaateen ah, waa wafdi ka socda dowladda qatar xubnaha midooda murashaxiinta ayaa waxaa xalay shirka kula qaateen hotel ah, dikale iyo wafdi ka socda hotel lagu dhow aylaborka magaalada kismaayo ee dikaale lagu magacaabo wafdigaas wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda qatar doctor mutlaq al kahtani kulankan ayaa waxaa looga hadlay xaaladda doorashooyinka dalka isagoona sidoo kale la dejinayo ama lagu dejinayo khilaafka xoogan ee ka dhashay arrinta doorashooyinka dalka wafdigana ayaa waxa uu kulamo ka waday magaalada muqdisho kaasi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda qatar doctor mutlaq al kahtani isagoona m- kulamadan looga hadlayo xalweelidda arrinta doorashooyinka dalka qatar ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay si aada uga mid tahay dowladaha sida aadka ugu janjeera dowladda hogaamiyo farmaajo iyadoona maragba mar ka dambeysa laga xabsi qabo in uu weliba ay u janjeerto dowladda farmaajo kaasi oo marba culayska lagu saarayo in qatar ay hal dhinac oo u danta ama u janjeerayso kaasi oo hal ganac ay garab siinayso waxayna haatan shalay ilaa xalay ilaa ca- waa ca- xalay ka waday kulamo janjara kuwaasoo looga hadlayay arrinta doorashooyinka dalka shalay ayay ahayd markii la kulmaysay qaar ka mid ah madaxdii hore ee dowladda mudooga murashaxiinta qaar oo xalay ay la kulantay ra-iisul wasaaraha dalka gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya dhowaan ayaa waxaa lagala hadlay arrinta doorashooyinka dalka khilaaf xoogan ka taagan iyo weliba qallaasa amni ee darre ay soo wajahday caasimada dalka ee muqdisho xaaladda guud ee magaalada muqdisho ayaa degan iyadoo arrintan qadar ay ay wado ay tahay mid isugu soo dhaweynayso madaxda dowladda federaalk soomaaliya madaxda uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar doctor mutlaq al qahtani ayaa kusoo beegmaya xilli wafdigan iyo kulamo gongoniya ee magaalada muqdisho ay ka wadaan waxaana la sheegayaa in kulamadani kuwo ka badan ay muqdisho kasii socon doonaan si xal waarta looga gaaro arrinta khilaafaadka ee ka taagan hirgelinta hanaanka doorashooyinka dalka oo muran ka taagan yahay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa u hambaliyeeyey suxufiyiinta soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta saxaafadda adduunka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa munaasabadda xoriyadda saxaafadda adduunka owgeed waxa uu hambalyo u diray suxufiyiinta soomaaliyeed munaasabadda maalinta xoriyadda saxaafadda adduunka owgeed waxaan hambalyo u dirayaa sh- dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa uguna mahad celinayaa suxufiyiinta soomaaliyeed geesinimada iyo sida ugu dhabar adeegeen inay dalkooda u adeegaan dadkoodana ay xog u siiyaan iyagoo sannado badan ku shaqaynayay daruufaha aada u adag oo khatar badan xukuumaddu waxay shaqaynaysaa inay sii horumariso jawi ku habboon iyo suxufiyiintu in si aada ay suxufiyiinta howlahooda ugu gutaan ama gudan karaan si ay ugu wanaagsan iyo weliba inay helaan xogaha warbaahineed ee dowladda uga baahan yihiin waxaa naga go-an in dhowr badqabka suxufiyiinta weliba xasinoonida ay xog u leeyihiin xilliga muhiimka ee dalkeenu galayo xaalado doorasho taasi oo suxufiyiinta saareysa mas-uuliyadda dheer iyo in bulsho u gudbiyaan macluumaad lahubo oo turxaan lahayn si kastaba maanta ayaa ku beegan ah maalinta saxaafadda adduun maalinta xoriyadda saxaafadda adduunka awgeed waxaana inta badan laga xusaa dalal ka caalamka faahfaahiino dheeraadna waxay kasoo baxayaan dagaal ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wararka naga imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay sheegayaan dagaalka uu saakay uu bilowday kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladii al-shabaab dagaalka xalay shaqdi dhexeey oo si goosgoos u bilowday iyadoo saakina aan hubka noociisa kala duwan gudaha baydhabo laga maqlayo fariisimaha ciidamada dowladda ayaa la sheegay in al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen ay maamulka koonfur galbeed halkaas kula hayeen saraakiil maamulka oo aan la xiriirnay waxay inoo xaqiijiyeen in dagaalku u socon laakiin si sheegi karin wax khasaare rasmi ah al-shabaab dhankooda war kama soo saarin dagaalka ay ku qaadeen waxaana jira khasaare laba dhinac soo gaaray sida ay noo sheegaan xog ilo kaagdhow goobtuu dagaal ka dhacay waxaana wax ka weydiinay qaar ka mid a shacabkii weliba mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyagoo ka gaabsan inay warfiyeenta la hadlaan ayaa waxay si hoos inoogu sheegeen dagaalku soconayo een, dhinaca koonfureed ee magaaladan uu ka soconaya waxayna sheegeen in dagaalku si xoogan u soconayo hoob kala duwan ee la isweydarsanayo al-shabaabna ay weerar ka soo qaadeen sida ay filayaan maadaama fariisinta ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin weerarka lagu soo qaaday warar kala duwan ayaan ka soo baxay dagaalkaasi lama shaacin ilaa haata khasaaraha rasmiga laakiin waxaa la sheegaya in burbur xusin ka soo gaaray goobihii ku dagaalameen ciidanka waxaana la sheegaya in ah, ciidamada dowladda goobta lagu weeraray iyadana burbur ay gaarsiiyeen al-shabaab waxaana al-shabaab kala sheegay meesha soo weeraray in gudaha mu- baydhabo ay ku jiraan wax kastana laga filan kara xaaladda guud ee magaalada baydhabo ayaa isbedeli karta maanta iyadoo dagaalkaas uu khasaaro kala duwan geysta waxaa kasoo kordha wararkeena dambe iyo barnaamijyadeen dambe ayaad ku dhegeysan doontaan waanaga intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka warka waxaa soo saarakaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana iyo tacsiirkeenana farsameynaya doorka igu soo dib waxooga daalacan karaan simba news nabadgelya
su-aasha toddobaadka ee kaaha nolosha
dhegayste saamaynta coronavirus uu ku leeyahay bulshadeennu waa ay sii socotaa haddaba si loo yareeyo saamaynta covid-19